الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaynu ku soo dhex jirnay diyadii qaala almucallifu ra- qaala almu'alifu raximah allahu tacaala wuxu uhi wa tuqalladu waa la adkeeyaa diyatu lkhata'i gebga diyadiisii waa la adkeeyaa fii halaadi mawaadica saddex meelood axaduhaa midkeed waxa weeye idaa qatala fi lxaram marka uu xaramka ku dilo ay xarami maka ama alqatlu fii xarami almadiina aw alqatlu fii xaali alixraam ama xilliga markaa qofkan uu muxrim yahay uu dilo falaa takliida fiihi takliid iyo adkayni ayada ma jirto calal asaxiix haddaan qabanno wahaaniika labaadna madkuuru waxaa lagu sheegay fii qowli lmusanifi musanifka qowlkiisa aw qatala ama u dila fi lashhuri alxurumi bilaha xurmada leh ay dilqacdata wadilxijata waalmuxaram warajab wahaaliduka saddexaadna madkuurun fii qowlihi ayaa lagu sheegay ow qatala ama u dila qariiban lahu qof qariibe qaraabadiisa ah oo daa raximin raxim iyo qaraabo u saaxiibo maxramin haddana maxram ah bisukuuni lmuhmala fain lam yakun iraximu maxraman ka binti alcami falaa takliida fii qatlihaa dilkeeda adkayni markaa kuma sugna waxa uu leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala diyada gefga waataynu soo tilmaannay inay mukhafafo tahay oo min halaathati awjuhin laga fudaydiiyey kownuhaa mukhamasa oo geelii shan sifo loo qaybinayey inay markaa tolka lagu leeyahay oo qofkan jaaniga aanay saarnayn inay mu'ajara fii halaada siniina saddex sannadood mid lagu madalaynayo ama lagu muddaynayo oo la qaadaya inay tahay ayaynu soo tilmaannay haddaba halkan wuxuu inoo sheegayaa saddex meelood oo diyada gebga la adkeeyo waxaana laga adkaynayaan waa xagga siniga geel oo halkay shan sifo ka ahayd ayuunbay saddex sifo laga dhigayaaye wejiyadii kale takliidka iyo adkayntu ka soo geli maayo markaa wuxuu idhi sheekhu wa tuqalladu waa la adkayn diyatu lkhata'i diyadii gebga fii halaadi mawaadica saddex meelood ayaa la adkayn oo xaggii siniga geela laga adkaynayaayo halkuus gebku ka ahaa shanta sifo geelu ka ahaa ee labaatan qaalmood oo laba jiraa labaatan qaalin oo saddex jiraa labaatan qaalmood oo saddex jiraa labaatan qaalmood oo afar jiraa labaatan qaalmood oo markaa shan jira halku ka ahaa ayuunbaa saddexdii sifo lagu soo ururinayaa ee aynu ku soo tilmaannay markaa camdigaba aynu ku soo tilmaannay markaa in lagu adkaynayey ayuunbaa laga dhigayaa soddon xiqo iyo soddon jadac iyo afartan rimaya soddon qaalmood oo afar jira iyo soddon qaalmood oo shan jira iyo afartan rimaya ayaa laga dhigayaa saddexdaa meeloodna axaduha midkood waxa weeye idaa qatala fi lxaram marka uu wax ku dilo xaramka ay xarami maka xaramka maka markuu ku dilo xaramka ilaahi waman qatalahu kaana aamina ciddii gashaa markaas waa aamin ee ugaadhiisii markaas aan la eryaynin dilid iska da'ye ee markaa aan geedkiisii iyo gaadihiisii midnaba aan la jaraynin qofku hadduu markaa ku dilo xaramka xaram maka hadduu ku dilo ayadana waa la adkaynaya magtii ustaxasiba geli laga dhigaya ama alqatlu fii xarami almadiina aw alqatli fi lixraam xaramka madiine ayadaee nebigu sal sl xaramka ka dhigay ama fii xaali lixraam qofkii isagoo markaa ixraam xaaladii ku sugan oo markaa dilo falaa takliida fii calalasax markaa adkayni ee may ahaninoo taa iyada lagu adkayn maayo xaramka madiina hadduu ku dilo ama xaali lixraam hadduu dilo falaa takliida fiihi calalasax asax haddaan qabno adkayni may ahaanin ee waa markaa xaramka maka uun ayuunbaa markaa isaga lagu adkaynaya diyada wahaani ka labaadna madkuuru waxaa lagu sheegay fii qowli lmusanifi sheekha hadalkiisii uhi ow qatala fi lashhuri alxurum amaba uu ku dilo bilaha xurmada leh bilaha xurmada lehee dee dagaalku dhexdooda aanu bannaanayn ee ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ina ciddata shuhuuri cinda allahi isnaa cashara shahran fii kitaabillaahi minhaa arbacatun xurum ilaahay yidhi afar xurmo leh ayaa ka mida ilaahay yidhi afartaa bilood hadduu dhexdooda wax ku dilana oo si gefa u dilana iyana waa la adkaynayaa bilaha afartaahina waxay yidhaha halaadatun sardun wa waaxidun fardun saddexna way xidhiidhaan midna waa gaar ey dilqacdata wa dilxijata waalmuxaram saddexdaasi way xidhiidhaan oo waa bishii koob iyo tobnaad iyo bishii labiyo tobnaad iyo bishii koowaad waa rajab rajabna markaa meel dhexe ayay iyaduna ku jirtaa wahaalidu ka saddexaadna madkuuru waxaa lagu sheegay fii qowlihi odhaadiisa wuhi ow qatala ama wuxuu dilay qariiban lahu qof ay qaraabo yihiin ayuu dilay halkaana qaraabadu dee xidhiidin ayay isku lahayd maadaama oo markaa dee taasi ay ka dhacday oo ay markaa qof qaraabo ay yihiin ay ku dhacday ayadana waxa uu yeelanayaa markaa mag muqallada ah ayaa markaa ka sugmaysa ow qatala qariiban lahu daa raximin kaasoo qaraabow saaxiibo maxramin haddana maxram ahoo dee kuwii markaa nikaaxoodu aanu bannaanaynahee markaa aanay iska haynin marka waa laba qeyd oo laga maarmaana raximka iyo maxramnimadu waa laba qeyd oo laga maarmaan u ah raximnimo iyo maxramnimo waxa laga maarmaana maxramnimadani aanay isu geynin inay ka dhalatay raximnimo inay ka dhalatay ayaa shardiga iyo qaraabo inay ka dhalatay ow maxramin raximin cibaarada manhaju dulaabkaasa ahaydoo taasaa weliba ka wanaagsaneed ow maxramin raximin macnaa maxram ay ka dhalatay maxramiyaddiisu raxim ay ka dhalatay sida dee hooyadii iyo walaashii oo kaleya waa maxram maxramnimadaasana raxim iyo qaraabanimo ayay ka dhalatay wuxuu ku saarayaa markaa maxramka maxramnimadiisu aanay raxim ka dhalanin sida masalan dee taridaaca ama musaaharo ku timi oo kale waa maxram laakiin raxim kamay dhalanin ama maxramba maaha sida taa uu inoo sheegi doonee ilaadeerta oo kale bisukuuni lmuhmalati waxaa markaa maxram markaa xa'daa aan dhibicda lahayn oo la reebo fain lam yakun iraaximu maxraman raxmkan iyo qaraabadani maxram haddaanu hayn ka binti alcammi in adeertii oo kale inandii addow dhashay inandii ay habriyatu dhasho iyo markaa waa qaraabo laakiin maxram baan jirin falaa takliida fii qatlihaa dilkeeda wax adkaynihi markaa kuma ay sugnaanin sida aan markaa soo sheegnay waana markaa meelahan in la adkaynayo waxay markaa ka sugnaatay saxaabadii iyo taabiciintii rag fara badan ayay markaa ka sugnaatay in la adkaynayo wadiyatu lmar'ati haweenayda megteeda walkhuda almushkil iyo kaa labeebka ah ee markaa arrinkiisu murugsan yahay aan labyadhadii midna ku caddayn cala nnisfi min diyati arajul ninka megtiisa kala barhkeed weeye nafsan xagga naf ahaan wa jarxan iyo xagga nabar ahaan iyo qoon ahaanba fa fii diyati xuratin muslima gabadh xorro oo muslima adiyadeeda fii qatli camdin dilkii camdiga aw shibi camdin ama shibu camdiga ahaa waxaadee khamsuuna min alibil konton geela khamsa cashara xiqa shan iyo toban xiqo qaalmoodo afar jir ah wa khamsata cashara jadaca iyo shan iyo toban qaalmoodoo shan jir ah wa cishruuna khalifa iyo labaatan rimaya ibilan xawaamiil xalay khalifadaas yihiin geel markaa riman wa fii qatli khada'in qatligii gebga ahaana cashru banaati makhaadin waa toban qaalmood oo laba jira ah wa cashru banaati labuunin toban qaalmood oo laba saddex jira ah wa cashru banii labuunin toban qaalin oo saddex jira ah wa cashru xiqaaqin toban qaalmood oo afar jira ah wa cashru jidaacin iyo toban qaalmood oo shan jira ah waxau sheekhu leeyahay raximah allahu tacaala wadiyatu lmar'a haweenayda magteeda waalkhunha almushkil wadiyatu lkhunsa almushkil iyo khunsii labeebkii markaa isagana arrinkiisu murugsanaa ee markaas aan labiyo dhadigku isu midnaba aan ku caddayn hadda markaa dee diyar ruux dumara waa la hubaa tun labna markaa waa mashkuuk markaa taa la huba ayuunbaa laga soo qaadayaayo isagana ilain aqalul axwaalu noqon karaa soo haweenay maaha diyadii haweenaydaa loo soo qaaday ilaa iyada waa la hubaaye laakiin diya nin markaa loo soo qaadi maayo iyada dee ishkaal baa ku jira isagana markaa waxa weeye cala nisi min diyati arajul haweenayda iyo kalabeebkaaba magtoodu waa cala nisfi kala badh min diyati rajuli ninka diyadiisii diyada ninka xorka ah diintuu doonaba ha haysee ninka ay markaa isku diintihiin kala barhkin weeye oo gabadha xorta ah ee muslimadda ahi waxay kala badh u tahay ninkii xor tahay muslimka ahaa gabadha yuhuudiyadda ama nasraandii ahlukitaabkaa ninkii ahlukitaabka ahaa diyadiisa kala barhki weeye gabadha markaa majuusiga waxa weeye majuusiyadda ahi ninkii majuusiga diyadiisa kala barhki weeye markaa cidda ay markaa isku diinta yihiin ninkuu markaa diyada uu ku leeyahay kala barhkii un weeye haweenayduna nafsan wa jarxan qudh iyo qoomba naf ahaan iyo dhaawac ahaanba hadday nafdi baxdana dee waxa weeye waa kala badh haddii qoon loo geysana waa kala badh ahaan uun oo markaa dhammaan markaa halkay muudexadii aynu ku soo maraynay shanta ninka ay ahayd ayadana markaa waxa weeye sa inoo imin doonta waa laba halaad iyo badh iligii halkuu markaa ka ahaa ninka shan halaad haweenaydina waa laba iyo badh uun fardaasi halkay tobankaniga ka tahay iyadana waa shan uun nafdina halkay ninka boqol a ka hayd ayadana waa konton markaasaa wuxu hi isagoo taa inoo sii caddaynaya fa fii diyati xuratin muslimatin gabadh xora magteed fii qatli camdin aw shibi camdin markay dil badheedha tahay ama shibul camdi ay tahay camdi markay tahayee dee laga cafiyo qisaastii ama shibul camdi ay ahaydee dee aanay qisaasba keenaynin waxa weeye khamsata khamsa casharata khamsa khamsata cashara xiqa waa shan iyo toban xiqo qaalmooda afar jirsaday wa khamsata cashara jadaca shan iyo toban qaalmoodoo shan jirsaday wa cishruuna khalifa labaatan qaalmoodoo riman ay ibilan xawaamila oo agaal riman ah wa fii qatli khatayin qatligii dilkii gebgaha cashru banaati makhaadin waxa weeye toban qaalmoodoo laba jirsaday wa cashru banaati labuunin iyo toban qaalmoodoo saddex jirsaday wa cashru banii labuunin toban qaalmoodoo toban qaalin oo saddex jirsaday wa cashru xiqaaqin toban qaalmoodoo afar jirsaday wa cashru jidaacin iyo toban qaalmoodoo shan jirsaday waxaanay markaa u deliishadeen xadiid uu bayhaqi markaa sunan kubraaga ku warinayo uu leeyahay diyat lmar'ati nebigu sal l sl diyatu lmar'ati nisfu diyati arajul haweenayda magteedu waa kala badh magta ninka xadiidkaa waxoogay baa markaa laga sheegaa waxaase ugu weyne markaa culimmaduna xadiidkaasi sida uu tilmaamayo ayay culimmada muslimiintuna ku ijmaaceen waxaa ibnu qudaama oo kale odhanaya kitaabkiisa muqniga wadiyat alxurati almuslima nisfu diyati alxuri almuslim gabadha xorta ah ee muslimadda magteedu waa kala badhka diyada ninka xorta ee muslimkaa qaala ibnu mundir wabnu cabdilbar wuxuu uhi xaafidka ibnu mundir iyo ibnu cabdilbar waxay dhaheen ajmaca ahlu lcilmi ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen calaa ana diyata almar'ati nisfu diyati arajul inay diyada ninka kala barhka tahay ayay culimmadu ku ijmaaceen qolyo kale waxay lahaayeen jamaahiiru asaxaaba wataabiciin wa culamaau alumma min ahli alxadiidi waalfiqhi sida markaa dee ay jamaahiirdii saxaabada iyo taabiciintii iyo culammadii markaa ummadda ahluxadiid iyo ahlufiqhiba mujmacuuna calaa ana diyata almar'ati idaa qutilad khaطa'an marka geb loo dilo waa cala nisfi min diyati arajul waa kala badh diyadii ninka taa macnaheeduna ma aha yacni waa waxyaalaha hadda la kiciyo waayo iminka sawraad baa la kiciyo markaa diintiiba markaa in khalkhal la geliyo oo wax lagu kiciyo shubahaad lagu wada furo wax la odho dad markaa noocaas baa hadda soo baxay ama cawlamadan iyo markaa dee waxaan la samaynayo iyo jendarkan iyo raggan iyo dumarkan la siinayo waxaggaa markaa ka yimid dad la soo adeegsaday ayaa hadda iminka qodqodo oo shaki i abuura arrintaa culimmada muslimiintu mundu saxaaba ilaa yowmana haadaa ay meel ka wada taagnaayeen marka yacni dee haweenaydiiyo markaa maxaa magteedii kalaba looga dhigay ninka loogala mid dhigi waayo yani ayay tilmaamayaan waxay culimmadu leeyihiin horta margan la yidhi magta haweenaydu waa kala badh magtii ninka ma aha arrinka haweenayda oo la yaraynayo diyaduna ma aha dee saman iyo lacag la siinayo qofkii markaa la dilay bal waxa weeye tacwiid laga siinayo markaas iyo sabirsiis iyo wax beddel markaa looga dhigayo dadkan laga dilay ciddoodii wixii soo gaadhay ee markaa dhibaato ahaa tacwiid iyo sabirsiis iyo wax laga siinayo weeye haddaba sidii dhaxalkaba aynu soo tilmaannay inankii iyo inantii marka uu dhindhinto maxaa loogu kala badiyey sharcigu u kala badiyey ilaahay abuuray uu u kala badiyu uhi inankana laba qori ha la siiyo inantana hal qori ha la siiyo waa ilaahay abuuray baa hadda sidaa yidhi waxa uu ilaahay saa u leeyahay inanka takaaliifda xooleed ama dhaqaale ee la saaray ma saarna haweenayda iyo inanta haweenayda inay cidnaba nafaqayso lama saarin nafdeeda inay nafaqayso lama saarin yacni nafaqadeedii mar waxay saaran tahay aabbaheed mar waxay saaran tahay ninkeeda mar waxay saaran tahay dee ehelkeedii iyo ciddii markaa qaraabada u ahayd ayay saaran tahay laakiin inankii isaga markaa masaaribdiisii baa laga rabaa oo tii markaa waxaa laga rabaa xaaskiisa oo waxaa laga rabaa tii markaa carruurtiisa oo waxaa laga rabaa waxbarashadii oo wax aliyaalya wixoo dhan baa laga rabaa halka inankii iyo inantii markaa isku maalka qaatay inankiina waxaasoo dhan uu bixinayo inantiina iyadoo inteedii ama hagmad iskaga gashay ama dahab iska sirtay ayaa intii labanlaabikeed markaa inta laguusaa la siinaya waa sida badan dee wax yaroo dee naadira iyadu xugun ma lehee markaa magtaba waxaa yani dhaxalkaba loogu kala badiyay halkaasaa la eegi iminkana waxaa la eegayaa markay mag tahay waayidda markaa ninkii uu waxaasoo mas-uuliyada hayee reerkii ka baxo iyo haweenaydii aan mas-uuliyadda iyo xilka intaa leeghaynin markay ka baxdo dhibta soo gaadhaysa reer kaley ka baxeen isma leeka waa laga yaabaa qoysahaan iyo carruurta ururkeeda iyo inay hooyadu muhiim u tahay laakiin kaalintii ninkani ugu jiray qoyskan ee isagu dee mas-uulkii u ahaa wax alliyaalyo wixii xoolayo dhaqaalo baxayay isagu uu bixinayey laga yaabo haddana bulshadii yacni kaalin ka sii weyn inuu ugu jiray waxaasoo dhan marka la eego waayidda ninka la waayayo ayaa ka daran oo ka dhibiyo dhibaato badan waayidda haweenka la waayayo deetana tacwiidka laga siinayo reerkaa ninkii ka baxay iyo reerka haweenaydii ka baxay ayaa markaa kaalintay ku kala jireen maadaama ay kala weyn tahay ayaa ninkiina loo badiya haweenaydiina markaa la yidhay ee maaha labadooda shaksi wax markaa lagu kala markaa fadilay ma aha waana masalada aynu soo sheegnay ee markaa culimmada muslimiintu ay ku ijmaaceen qolyaha hadda wadwada ayaa waday waday wadayoo cid ay balkaa balcuskiyaan oo yidhaahdaan masaladan way qabtaa oo culimmada muslimiinta ee masalada ku ijmaacday ay ka horgeeyaan ayay baadheen laba nin ayay markaa soo heleen mid la yidhaha ibnu culaya iyo mid la yidhaha alasam labadaasay soo heleen oo waxay yidhaahdeen ibnu qudaamo kale wuxuu leeyahay waxaka khayruhuma ibnu mundir iyo ibnu cabdilbar can ibni culaya walasam ibnu culaya asam waxay ka sheegeen inay yidhahdeen diyatuha ka diyati rajul haweenayda magteedu waxay la mid tahay magta ninka oo xadiidka fii nafsi mi'atu min alibil ayay qaateen markaasaa sheekhu wuxu uhi wa haada qowlun shaadun mukhaalifun liijmaaci saxaaba wa sunnati nabiy sala allahu alay slam hadalka noocaasee labadaa nin ay yidhaahdeenna waa hadal markaa shaad ah oo gooni socod ah oo khilaafsan ijmaacii saxaabada iyo sunnaha nebiga sala allahu alay slam ayuu hadalkaasi khilaafsan yahay weliba haddana haddii la eego labada nin iyo bal halkay salafkii ummaddan iska taageen badin maayo oo minhaajkii baynu hadallada ay culamaau salaf ay ka yidhaahdeen labada nin iyo laba ninoo markaa qowlkoodu ictibaar leeyahay inaanu ahayn ijmaacana markaa waafaqid iyo khilaafidba inaan loo eegin labadaa qowlkooda ayaynu soo qaadanayn laakiin laba ayuun baan markaa ka soo qaadanayaa hadalladii ay culimmada salafku ay yidhaahdeen ninkan horta ibnu culayo la yidhaahdaa caalimkii weynaayee ismaaciil ibnu culaya ee hooyadii markaa loo tirinaya sheekhu shaafici ahaa ma aha laakiin waa mid ibtilaysanuu dhalay oo ibraahiim ibnu ismaaciil ibnu culaya isaga la yidhaahdo weeye markaa imaamu shaafici dee ay isku gedaahaayeen ile aabihii baa markaa u sheekh ahaaye hadallada uu markaa ka yidhi waxaa ka mid ahaa ana mukhaalifu lahu fii kulli shay ninkaa ay qolada soo qaadanayaan wax kasta waan ku khilaafsanahay buuhi xataa fii qowli laa ilaaha ila allah xataa qowlka laa ilaaha ila allah ayaanu isku khilaafsannahay buuhi waayo anigu waxaan leeyahay uhi laa ilaaha ila laa ilaaha ila laa ilaaha ila allaahu alladii kallama muusa min waraa'i xijaab ayaan anigu leeyahay buuhi alladii kallama muusa min waraa'i xijaab isaguna waa muctasili oo muxuu leeyahay laa ilaaha ila allah aladii khalaqa kalaaman faasmacahu muusa ilaahay hadal intuu halkaa waraa buurtaa dabadeeda ku abuuray dabeetana muuse maqashiyey waa muctasile wuxuu qabaa hadalka ilahay inuu makhluuq yahay xataa laa ilaha illa allah baanana isku waafaqsanayn bui wax kaloona isku waafaqsana iskama daaye laa ilaha illa allah baanana heshiis ku hayn bui waa halkii laga soo gelaya kelimatu tawxiid waxa kale oo uu yidhi markaa isaguna dahabi isaguna wuxuu ka yidhi shayطaanu jahmiyun waa shayطaan buu ihi ninkaasi weliba jahmi oo qolada jahmiyadane jahmi bnu safwaan qoladiisii ah weeyaan buu ihi abubakr alasam isagana waxay ku tilmaameen sheikhu اlmuctasila nimankaa firqada daallada ee muctasilada la yidhaahdo inuu odaygoodiiyo sheekhoodii hormoodkoodii ahayo kanna waa arday markaasu ah markaa labadaa nine ay wadwadaan wadaadadu ee ay markaa doonayaan inay ijmaaca culimmadii muslimiinta oo dhan ay markaa ku dilaaciyaan ku qarqiyaan laba ninoo markaa ijmaacoodu yacni hadalkooda ijmaacana looma ictibaariya khilaafkiisuna waxba ma yeelo waa labada nine halkaa markaa ay dhigeen markaa diyada ruuxa dumari waxa weeye waa kala badh diyadaa ninka nafsan wajurxan wadiyat alyahuudiyi wاnnasraaniyi yahuudi iyo nasraani markaa magtiisu wاlmusta'man wاlmucaahid huluثu diyati اlmuslim qofka muslimkaa diyadiisa saddex meeloodoo meel weeye nafsan nafahan iyo wajurxan wajarxan dhaawac ahaanba wa ama almajuusiyu isaga majuusigii miyaa fa huluثaha cushru diyati اlmuslim muslimka diyadiisa diyadaa tobanka tobankaa huluثaankeed weeye wa aksaru minhu waxaa ka gaaban huludu khumusu diyati lmuslim muslimka diyadiisoo shan loo qaybiyey meeshaa shanaadoo markaa saddex loo sii qaybiyey weeye waxau sheekhu leeyahay wadiyatu lyahuudiyi waannasraaniyi yahuudi iyo nasraani diyadoodu waalmusta'min waalmucaahad musta'mankii iyo mucaahadkii musta'man waa kaa aynu markaa amniga iyo magangelyada aynu siinay mucaahadna waa kaa markaa cahdigiiyo ballanta inaynaan dagaalamin aynoo dhaxayso waxaanay ku wanaagsanayd diyatulhuda nasraani almusta'min waalmucaahid in la yidhaahdo ee musta'minka ahaa ama mucaahidka ahaa li'annu musta'min iyo mucaahad dee waxay markaa magdoodu noqonaysaa uun intan markay yahuudi ama nasraani yihiin ayuumay diyadu intan noqonaysaa markaa iniga yahuudigaa haddii la dilo nasraanigii haddii la dilo ee musta'manka ama mucaadka dee hadduu xarbi yahay ilan waxbaynaguma lehee waa huludu diyati lmuslim qofka muslimka ee xorta ahee lab diyadiisa huludkeed weeye macnaha waa saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiyo meesheed weeye sidaana waxaa xukumay cumar iyo cuhmaan ayaa xukumay dee arrintaana markaa tawqiif war haddii yacni taqdiir sharciya ay tahay dee iskama samayn karaan markaa mujarad ra'y waa waxyaalihii markaa mar haddaanay majaal ku lahayn ee ra'yiga dee xukm marfuuca yeelanayeen abu xaniifa waa diyatu muslim buu isagu kala mid dhige maaligna waa kala barh buu idhi imaamu axmedna wuxu uhi camdi haddii loo diwa diyatu muslim haddii khatana nis ayay noqonaysaa ayay yidhahdeen markaa suludu diyati lmuslim muslimka diyadiisii kala barhki saddex meeloodoo meesheed weeye nafsan xagga naf ahaan wa jarxan iyo xagga nabar ahaanba oo iligii markaa iligii muslimka dee suludkii unbuu noqonayaa wa ama almajuusiyu isaga kii majuusiga ah isagu dabacaabudka ahaa wasaniga iyo waxaasoo dhan kii aan markaadiinba lahayn laakiin dee ama musaana mucaahad ahaa kii xarbiga ahaa maahee fa huluhaa cushru diyati almuslim diyadii muslimka oo toban loo qaybiyey meeshaa tobnaynaysa oo saddex loo qaybiyey labadeed weeye markaad boqolkii toban u qaybiso maxay noqonaysaa waa toban tobankii markaad saddex u qaybisana sow saddex iyo hal saddex loo qaybi meeshada markaa waa uluhaana waa labadeed marka waa lix halaad iyo hal saddex loo qaybiyey labadeed weeye sittatun wa uluhaani dee haweenaydina markaa kanuunbay markaa iyana niskii sii noqonaysaa wa aksaru minhu waxaa ka gaaban in la yidhaahdo minhu yacni in kan la yidhaahdo huluhaa cushru diyati almuslim waxaa ka gaaban in la yidhaahdo huludu khumusu diyati almuslim muslimka diyadiisii diyadaasoo shan meelood loo qaybiyey meesha huludkeed oo waxa weeye dee shan marka loo qaybiyo sow labaatan noqon mayso labaatankiina markaa saddex loo sii qaybiyo waxay noqonaysaa un markaa waa lixdii iyo hashii markaa labada loo qaybiyey labadeed saddex loo qaybiye labadeed wa tukamalu waa la dhammaystirayaa diyatu nafsi nafda diyadeedii waa la dhammaystirayaa wa sabaqa waxaana inoo soo horomaray annahaa mi'atu min alibil inay boqol geelo tahaye fii qaadici kulli min alyadayni warijlayni jaridda mid kasta oo labada gacmood iyo labada lugood ka ahaaday fa yejibu waxaa waajibaya fii kulli yadin ow rijlin ama lugtii laarka khamsuuna min alibil konton geela wa fii qatcihimaa jaridooda labadii lawaajira mi'atu min alibil boqol geela ayaa markaa ahaaday wa tukamalu diya waa la dhammaystirayaa fii qaطci alanfi sanka jaridiisii ay fii qaطci maa laana minhu inta jilicsan jariddeeda wa huwa almaarinu weeyaan na markaa isagana diyo dhammaystiran wa fii qaطci kulli min طarafayhi waalxaajisi huluثu diya diya huludkeed baa ahaaday halkan sheekhu waxau inooga gelayaa intaa hore qudhii buu inooga soo hadlayey halkana wuxuu inooga hadlayaa qoontii waayo waa qudh iyo qoon ayaynu inaba nidhaahnaa haddaba waxaan qudha ka hooseeya ee aan nabda ahayni saddex qaybood bay u qaybsamaan midi waa atraaf iyo xubno oo waa gacmihii iyo lugihii iyo xubnaha waxna waa macaani oo waa maqalkii iyo araggii iyo caqligii iyo waa macaani waxna waa juruux iyo dhaawacyo nabarro aan markaa xubin la jaray aan ahayn markaa saddexdiiba halkan ayuu inooga gelayaa isagoo markaas inoo tartiibinaya macaanida laakiin adraabda dhexdeeda ayuu markaa ku sheegayaa dabeetana wuxuu sheekhu uhi wa tukamalu diyatu nafsi diyadii nafdii dhammayska tirnayd waa la dhammaystirayaa waa la kaamil yeeli wa sabaqa waxaa laina soo hormaray annahaa mi'atu min alibil inay boqol geelo tahay ayaa ina soo martay waxaana ka wanaagsanayd baa la yidhi inuu idhaahdo wa tukamalu diyatu nafsi almajnuyu calayhi waa la dhammaystirayaa diyada nafda kan waxyeelada loo geystay ayaa ka wanaagsanaan lahayd intuu markaa ka leeyahay halkan uhi wasabaqa annaha mi'atu min alibil leannu diyadii ninkii labaa ee xorta ahay muslimka ah unbay markaa tilmaamaysaa waxaa markaa loo qaadan karaa talow dadkii kale miyaanay la mid ahayn oon iyaga magtooda dhammaystiraynin macnaha waxa weeye qof kasta magtiisii waa la dhammaystirayaa oo xubnahan iyo macaanidan haddii laga jaro ama laga suuliyo magtiisii oo dhammaystiran baa la siinayaa markaa nin xor ah nin xor ah oo muslima haddii markaa dee xubnahan laga jaro ama macaanidan magtiisii o dhamaystiran boqoloo baa la siin haddii haweenay markaa laga jaro magteedii oo dhammaystiranoo kontonkiia haddii yuhuudi markaa laga jaro magtiisii oo dhammaystiran oo uluaa ulukii diyadaah haddii majuusi saa weeye ee ma aha markaa boqolkan oo keliya un wasabaqa waxay noo saarnaha miyatu min alibil waxaa lagu dhammaystirayaa fii qaطci kulli min alyadayni warijlayn jaridda mid la arko oo labada gacmood iyo labada lugood ka mida labada lugood oo dhinaca iyo labada gacmood oo yacni labada lugood iyo labada gacmood oo muddo dhinac yihiin haddii la jaro oo labadii gacmood la jaro ama ladii lugood la jaro magtii waa la dhammaystirayaa oo ninkii horta ee musligaana dee waa boqolkoodii haweenaydii waa kontonkeedii yuhuudiga markaa waa suluskii fa yajibu markaa waxa waajibayaa fii qaطci kulli yaddin aw rijli khamsuuna min alibil boqol geela ayaa ka waajibaya wa fii qaطcihaa imaa labadooda jardar miatu min alibil boqol geela ayaa ka waajibaya dariskeena qaybtiisa hore halkaa inoogu joogo wallahu aclam alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى aalihi wsaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jirnay magtii waxaynu sooba haynay xubnihii haddii la jaro qofka laga jaray magtiisoo dhammaystiran uu yeelayay markaa labadii gacmood iyo labadii lugood ayuunoo sheego haddii nin muslima hore laga jaro waxa weeye labadii gacmoodna boqol halaad labadii lugoodna boqol halaad haddii mid la jarona konton ayay noqonaysaa weliba inta markaa kontonkahi waxa weeye waa intaa jalaqlaydaa hore ee marka kuucaynka laga jaro lugtana laga jaro halkaa qadamka laga jara intaa weysada faralkee la maydho intaasu wey wixii ka sarreeya waa xukuumo haddii lagu keeno markaa gacan intaa ka go-anoo lagu idhaahdo xaq oo ad tira waa konton waad ku qaldaday kontonka intaasunba intanoo dhammi markaa wax dheeraada ayay leedahay waana markaa dee xadiidka camar ibni xasmi ayaa markaa sidaa tilmaamayey culimmaduna markaa waa ku ijmaaceen masalada wa tukamalu waxaa kaloo la dhammaystirayaa addiyatu fii qaطci alanfi sanka jariddiisa ay fii qaطci maa laana minhu intaa jilicsanaatay jariddeeda waa intaa jilicsanun inta ay magto intaa markaa bacdada ka soo hoosaysee bilaa labdaa intaas weeye inta boqolku ay ka sugmaan wahuwa almaarin baa la yidhaha markaa maarin ayaa intaa la yidhaahdaa maa laana minhu maarin baa la yidhahdaa waa markaa mankharaynka labada dul iyo xaajiska udhaxeeya haddaba siday haddana u qaybsamaysaa xubnahana mararka qaarkoodna waxa labun bay u qaybsamaan qaarna afar bay u qaybsamaan qaarna saddex bay u qaybsamaan sanku wuxuu ka mid yahay meelaha saddexda u qaybsamaa haddaba wa fii qaطci kulli min tarafayhi labadiisaa darafood waa labadan markhar ama labada dul waalxaajiz iyo intaa yara u dhaxaysa xaajiska hulusu diya waa diyo barh saddex meeloodoo meesheed intaa haddii la jaro waa saddex iyo soddon intan haddii la jarana waa saddex iyo soddon intaa dhexe haddii la jarana waa saddex iyo soddon waana intaa jilicsanun haddii la dhaafiyo bacraarkaa la gaadhsiiyo ama sanqaroorka la gaadhsiiyo ayaduna wax dheeraada bay yeelanaysaa ee waa intaa jilicsanun inta markaa boqolkaahi waana xadiidkii camr ibnu xasmi ayaa markaa saa xukminayey jamaal iyo manfacana markaa way markaa ku jirtaa culimada qaarkood baa markaa qasabada markaa diyadiisa markaa raaciya oo aan markaa wax gaara ka soo qaadin wa tukamalu diya diyadii waa la dhammaystirayaana fii qaطci aludunayni labada dhegood jariddooda haddii labadii dhegood markaa qofka laga jaro waa intaa masafda weeye dheguhu intaa masafda haddii la jaro ayagana diyadii waa la dhammaystirayaa ow ama qalcihimaa fujindooda bikayri iidaaxin ayadoo aanay caddaanin lafdi oonay muuqanin haddii markaa la fujiyana ayaduna waa la mid fa in xasana maca qalcihimaa haddii fujintoodaa ay raacda iidaaxun caddayna oo ay lafdi halkaa ka muuqato wajaba arshuhu arshigii iidaaxaas ayaa waajibaya oo shan halaado diyat اludunayn markaa ma gelayo laakiin alkaa qasabadu ayadoo waxay dhahan waxay raacdaa markay kelideed tahay waxay raacdaa maal laanadaasay raacdaa wa fii kulli udunin dheg kasta nisfu diyatin diyo kala badhkeed ayaa iyana hatay haddii mid qura la jarana waa kala badh walaa farqa farqiga wuxuu dhexeeyaa ma jiro fiima dukira waxaa la soo sheegay bayna udunu samiici kii wax maqlaya dhigtiisa wa hayrihi iyo kii hayrkian waxba maqlaynin kii hadduu wax maqlayo haddii aanu wax maqlayninba masabdani ayadu waxa weeye markaa waa kontonkaasuu labadooduna waa boqolkaa li'annoo maqalku halkan masabda maahay uu ka hooseeya masabdani way ururisaan waana ilaalinaysaa intan markaa manfadkana way ilaalinaysaa wixiina markaa codkiina way soo gelaan way ururaysaa markaa maqalku laakiin wuu ka baxsan yahay walow ay basal udunayni labadii dhegood hadduu angejiyo oo shalal uu ku dhaco intuu waxyeelo bijinaayati canhima waxyeelo loo geystay fa fiihima diya diya iyo mag dhammaystiran ayaa markaa lagu yeelanayaa markaa inay labada dhegood mag dhammaystiran leeyihiinna waxa u daliila xadiidka camr ibni xasmi fi luduni khamsuuna min alibil ee taariqudni iyo bayhaqiya ay warinayaan midda la jamaal iyo manfaca ayay leedahay markaa haddii la jaro haddii la fujiyo haddii waxyeelo loo geysto ay iska qallalaan o marhanaafoobaan waa la mid walcaynayni wa tukamalu diya waa la dhammaystiraya filcaynayni labadii indhood wa fii kulli minhumaa mid kastoo labada kale nisfu diyati diyo kala barhkeed ba ahaatay wa sawaaun fii daalika waxaa isku mid ah caynu axwala kaynu cawarkan idhaahna ishiisii ow acwara ama markaa kii markaa isharaa ow acmasho ama markaa kii indhabiyoodlaha ahaa wa fi ljufuuni alarbacati jufundiiyo dabooladii markaa afarta ahaa iyadana magtii waa la dhammaystiraya wa fii kulli jabni minhaana rubuucu diya diya rubuceed ba ahaatay waxau sheekhu leeyahay walcaynayni wa tukamalu diya waa la dhammaystirayaa fil caynayni labadii indhood fujintooda la soo fujiyey wayo xadiidkii camar ibnu xasmi ayaa markaa sidaas ahaa ibnu mundirna ijmaac buu ku soo naqlinayaa midda labaad dee manaaficda ugu waaweyn ayay markaa ka mid yihiin xubnaha kaloo dhan ka mudan waayo qofka hadduu indhahaa waayo dee qof markaa adduunyada yacnii quruxdeeda iyo macaankeeda iyo qiimaheediba ka qaday ayuu noqonayaa wa fii kulli minhumaa mid kastoo labadooda kaadee nisfu diyatin diyo kala barhkeed ayaa lagu yeelanaya il kastaa markaa waa konton markay nin tahay wa sawaaun fii daalika waxa arrintaana iskugu mid ah inay markaa diya ka waajibayso dhammaystiran labadii indhood hadday mid tahayna mag dhammaystiran ka waajibayso caynu axwala axwalku waxa weeyaan kan xawalka iyo khalalku waxoogay isweydaarsan yihiin indhuhu ee indhuhu ama isku jeedaan ama yar kala jeedaan innagu waa kaynu cawarka u naqano kaasaynu cawar nidhaahnaa waayo soomaalidu had iyo goraale waxay adduunka kaga duwan tahay baa jira qof waliba halkuu inku leeyay bay magac uga dhigaan waa cawar waa laangare waa afweyne waa sandheere waa yaani qof waliba halkuu in yaroo iina ku leeyahay ayaynu markaa magac uga dhignaa oo waxaan adduunka kale markaa inala wadaagin inta badan markaa axwal waa kaa indhoa iswadaarsan yihin wa acwar waa kaa markaa ilkelyaalaha ah ila weeye kaasina oo haddii markaa uu il quro uun uu marka hore wax ku arkayo tii laga tiro ishiisaasi waxa weeye markaa waa kontonuun yacnii gaalada iyo qolyaha waxay yidhahdaan hadduu il quro leeyahay ishaasi waxay uga dhigantahay labadiisii indhood markaa mid il quro leh haddaad ka riddo dee waa magtii oo dhammaystira ila ishiisana labadii indhood ba uga dhigane markaa laakiin islaamku wuxuu leeyahay ishaa keligi midaasunba ha lahaado ama labadiiba ha ku jiraane waa waa khamsuun milal iimaylun ow acmasho acmashooda acmashna waxa weeye waa indhabiyoodle waa kaa had iyo gooraale man yasiilu damcu haaliban waa kaa indhaha un markaa biyo had iyo gooraale ay ka socdaan wey wa fi ljufuuri alarbacati wa tukamalu diya waa la dhammaystiraya fi ljufuuri alarbacati daboolada afartaa daboolada afartahi waxa weeye waa dabooladan isha markaa il waliba labay leedahay mid sare iyo jabni sare iyo mid hoose kuwaa haddii markaa la jarana iyadana diyadii waa la dhammaystirayaa walow qofku xataa haba indhaabo mid yaanu arkaynin leanna qurux iyo manfaco iyo jamaal iyo manfaco ayay leeyihiin waana afaro wuxuu ihi wa fii kulli jabni minhaa rubuucu diya haddii mid la jaro waa shan iyo labaatan ninkii waa rubucu diya markaa markan afar bay u qaybsataa markii sangana saddex bay u qaybsamaysa gacmaha iyo lugaha iyo dhagaha iyo indhaana labay u qaybsataa dee xubin xubin hala si carab oo kale ahina isna waa jiraan walisaani wa tukamalu waa la dhammaystirayaa diyatu nafsi ama diyatu nafsi waa la dhammaystirayaa fi lisaani carabkii linaatiqinkii hadlii u sugnaaday saliimi dawqi dhadhankiisuna markaa ubad qabo walow kaana lisaanu habaada lialhaqa wa artabaha u sugnaadee washafatayni iyo labadii dabnood wa fii qaadci ixdaahumaa midkood jarideed lisudiyatin diyo barhkeed baa ahaaday waxau sheekhu leeyahay walisaan wa tukamalu diya waa la dhammaystirayaa fi lisaanin carabi qofka haddii carabkii laga jaro isna magtiisi waa la dhammaystirayaa xadiidkii camr ibni xasmi bay ku soo aroortee wuxuu ah wa fi lisaani diya carabkii markaa diyo dhammaystiran baa ka sugnaysay ibnu mudirna ijmaac buu ku soo naqlinayaa welibana dee quruxna waa leeyahay manfaco iyo dheef aad weynna waa leeyahayoo dee waa wuxuu bini aadmigu xoolaa kaga socnaa waa ka uu markaa ku hadlayey waa ka wixii markaa ku jira damiirkiisa uu ku cabirayey waa ka xagga cuntada cunideeda warwareejinteeda dhadhaminteeda gowsaa u geynteeda waxa kala wada waa carabka iminka liqidda waxaad markaa afkagelisa waxa qaadayo gawsaa u geynaya oo ridqaya waa carabka waxa haddana ka soo qaadaya hunguriga marinaya waa carab waxaasoo dhan waxa qabanaya waxaan hadalka ka socodsiinaya ka shaqaysiinaya waxa weeye carabka leanno innaga markay wuxuu saa isugu wada rakiban yihiin waxba ka dareemi mayno laakiin meeshaa shaqada iyo farsamada iyo warshadaha ka isaaran ee ilaahay markaa uu ka isaaray ee markaa inaad alla ugu mahadnaqdo mooye wax kale aan kaa doonaynin aad bay u badan yihin ka ugu yar haddaad weydo xirribaha yare hadday ku shaqayn waayaan ama ay kaa go-aan adduunyada waxa yaallo o dhan haddii lagu siiyo waad dhaabsan lahayd ilaahayna bilaash buu markaa inagu siiye iyadoon kirana markaa laynaga doonaynin walisaanin linaadiqin carabkii markaa u sugnaaday ka hadlayey markaa bilficli ow bilquwa xataa ki yaraayeen dee xilliga hadalka gaadhay isaguna waa la mid daahirkiisu waa inay markaa salaamo tahay uun saliimi dawqi oo markaa dawqiisu oo markaa muxuu kaga saarayaa linaadiqinta dee kii akhraska ahay marka hore aan isaga hadlaynin ee carabkiisa markaa isaga waa xukuumaya mag dhammaystiran ka sugmi mayso xukuuman baa ka sugmaysa waa sida gacantii shallada ahayd oo kale saliimi dawqi ee dawqiisuna markaas uu badqabee si fiican wuxu dhadhaminayaa ilan waxa wax lagu dhadhamiyaana waa carabka leannu hadduu markaa cadiimu cadiimu dawq yahay oo aan waxba dhadhaminaynin ayadaa khilaaf baa markaa ku jira culamada qaar waxay leeyihiin dee xukuumun buu yeelanaya lisaanulakras buu la mid noqonayaa markaa haba hadlaya haddaan wuxuu ku dhadhaminayaa jirin leanna waxan inuu dhanaan yahay inuu qaraar yahay waxa lagu dareemo waa carabka carabkaad saa u saaraysa inuu kulul yahay oo kulaylkii basaasko kale leeyahay inuu kulaylkii markaa dabkii wax gubaye leeyahay inuu dhanaan yahay inuu qaraar yahay inuu macaan yahay intaba adoon liqinba carab buu kuu sheegayaa oo aad ka dareemaysaa marka hadduu aanu dawq jirin waxay leeyihin waa carabkaa ninkaan hadlaynoo kaleo wuxuu yeelanayaa xukuuma ayuunbuu yeelanaya iyo mae yacani diyadii buu yeelanayaa oo waxaa khilaafku ku jiraa dawqani ma wuxuu xaalli ku yahay u dhex degan yahay carabka mise wuu ka baxsan yahay qolyahan le markaa haddii uu cadiimu dawq yahay waa xukuuma waxay leeyihiin dawqani wuxuu markaa dhex degan yahay carabka qolyaha kalena waxay leeyihiin maya baqawi oo kale waxa uu tilmaamayay haddii carabka la jaro oo dhadhankiina ka tago inay laba diya ka waajibayso diyatun lidihaabi dawqihi wa diyatun lilisaanihi inuu markaa labadaa yeelanayo waxaana dee dawqa lagu hareeraa waa macaankii oo xalaawa xalaawa waxa weeyaan waa ta masala dee sankorta iyo xalwadda oo kale midna waa cuduuba cuduub iyo xalaawa ismacaan laakiin cuduubadu waa ta biyaha oo kale waa macaanka biyaha oo kale midna waa xumuuda waa dhanaan midna waa maraara oo waa qaraad midna waa muluuxa oo waa milixdii oo kale walow kaana lisaanu carabkaasi yacni diyo dhammaystiran baa ka waajibaysa haba u sugnaado lialhaqa wa aradta alhaq waxaa la yidhaahdaa waa qofka xaraf xaraf ku beddelaya xuruufta qaarkood aan karin alxamdu lilah se qolyahaan yidhahdoo kale ama markaa kaa aratibna waxa weeye ma yudqi fii hayri maxalli lidqaam meeshii markaa la idqaamayay meel aan ahayn ayuunbuu markaa idqaamaya kaana muttaqiim oo kale ayuu mustaqiim ama muttaqiim buu markaa odhanaya kaasoo kaleba ha u sugnaadoo markaa isaga magtii oo dhammaystiran ayaa markaa ka sugmaysa washafatayni wa tukamalu diya waa la dhammaystirayaa fi shafatayni labadii dabnood haddii labadaa dabnood taa sare iyo taa hoose qofka laga jaro magdiisii waa la dhammaystirayaa wa fii qaطci ixdaahuma midkood adila jaanisu diyatin diyo barhkeeda ayaa ka sugmaya way xadiidkii camar ibn xasbi ah wa fi shafatayni diya labadii shafana waxaa ka waajibaysa diyadii timaha markaa shaarubta iyo kuwa canfaqada hoosiyana markaa shaarubtaasumay hoos gelayaan sida xirribaaba haddii haddii jufuuntaba la jaro ay xirribuhu markaa u gudagelayeen dee jamaal iyo manfacana markaas ayadana waa leeyihiin wa dihaabi alkalaami hadalka tegsiinta iyo tegiddiisiina waa ka waajibaysa diyadii waa la dhamaystiraya kulli dhammaantii wa fii dahaabi bacdi barhkii tegitaanina biqasdi min addiya qaybtiisa diyada ayaa ahaatay wاlxuruufu alatii tuwasacu diyatu calayha amaaniyatu وacishruuna xarfan waa sideed iyo labaatan xaraf fii luqati اlcarabi carab markaa luqadeeda waxau leeyahay sheekhu wa dihaabi اlkalaami watukamalu diya waa la dhammaystirayaa fii dahaabi اlkalaami kuliga hadalkii oo dhammaantii wada tagaa qofka waxyeello ayaa loo geystay hadalkiisibaa tegey carabkiisibaa ha joogo isagana magtiisoo dhammaystiran buu leeyahy yacnii dee neerfayaashan iyo markaas sii sabgan maskaxda ku rakiban baanay ka yimaadaan haddii imka marka dadka meelahan wa halkaa haddii wax laga dhufto geeska ama gees kale laga dhufto waxaa la arkaya halkaasaa lagu dhuftay dhinacaasaa shalal qaadaysaa geeskan bidix baa laga dhuftay dhinacan midig baa shalal qaadaysaa maskaxduna sidaasay markaa u kala shaqaysaayoo qaybo hadalka qaabilsan baa jira halkaa hadday waxyeella gaadho hadalkii wuu tegayaa mar kadam waxa laga soo weydanaya waxoogay usoo yar noqnoqdo hakaga iyo adkaan inu kaga tago wa fii dahaabi bacdihi barhkii hadduu tagana biqisihi barhka min adiyati ayaa markaa waajibaya qaybka uu markaa intaa tagay diyadii ku leeday waase hadduu u soo hadho hadal la fahmayaa marka ay qofkii hadalkii ka tago wax ka tagaan hadal la fahmi karaana u soo hadho yacnii intaa tagtay qaybtii ay diyada ku lahayd ba waajibaysaa laakiin haddii hadalkii wax tagaan inta u soo hadhayna wax la galay uu unuu noqdo hadalkiisu diyadiisi oo dhammaystiran baa la siinayaa haddaba walxuruuf alatii tuwasacu diyatu calayha xuruufta diyada loo qaybiya waa hamaaniyatun wa cishruuna xarfan waa siddeed iyo labaatan xaraf fii luqati alcarab luqada carabeed qofku hadduu carab yahay luqadiisa markaa loogu xuruufta loogu qaybinayo magtiisu waa siddeed iyo labaatan boqolkii halaadunbaa nin hadduu yahay loo qaybinayaa siddeed iyo labaatan ka xaraf wixii soo baxa ayaa markaa uu yeelanaya xaraf waliba dabeetana xuruufdii unbaa dabada looga qaybinaya alif ba ta tha unbaa looga bilaabaya tii uu kari waayaba waa loo dhigi tii uu waayo waa loo dhigi inta xaraf ee markaa uu ku dhawaaqi kari waayo ayuunbaa wixii soo baxay markii magtii siddeed iyo labaatanka loo qaybiyey ayuunbaa loogu dhufanaya intaas baa la siinaya fii luqati alcarab buyna yidhi dee haddaanu caraba ahayn weligiiba alif iyo ba iyo ta toonaa ku dhawaaqay aanu ahayn dee xuruufda markaa luqadiisu ay leedahay ayuunbaa loogu qaybin oo qaarkood baa koob iyo tobana qaar baa koob iyo soddona marka hadba intay xuruufdiisu tahay uu ku hadlo ayuumaa magtiisi loogu qaybinaya dabeetna waxaa loogu dhufanaya uun hadba wixii ka tegi wa dahaabi albasari aragga tegiddiisiina isa waa la dhamaystiraya idhaabi min alcaynayn labada indhood laga tegsiiyo ama idhaabu min ixdaahuma in laga tegsiiyo fa fiihi nisfu diyatin diya barhkeeda ayay ahaatay walaa farqa fi lcaynayni labada indhood wuxu dhexeeyaa ma jiro bayna sakiirati wa kabiiratin ishii yarayd iyo ishii weyne wa cayni shaykhin odayga markaa ishiisa ow iflin ama kii yaraa waxaa sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala wa dahaabi اlbasari watukamalu diya waa la dhammaystirayaa fii dahaabi lbasari aragga tegiddiisii waayo xadiidkii xadiid mucadlayaba wa fi lbasari diya markaa ay qolyo badani markaa warinaya aragga tegiddiisii waxaa ku sugan markaa diya ayaa ku sugan oo laga bixinayaa ay idhaabi min alcaynayni labadii indhood oo laga tegsiiyo markaasay diyadii oo dhammaystiran ay noqonaysaa marka labadii indhoodba araggii laga tegsiiyo amaa idhaabuka tegsiintiisa min ixdaahumaa midkood laga tegsiiyo fa fiihi nisfu diya diya barhkeed ayaa markaa ahaaday isha haddii la soo tuuro ana waa mag dhammaystiran uun wiilkii oo sidiisii u buuxa haddii aragu ka tagana ayana waxa weeye boqolkii oo dhammaystiran waxaana la yidhaahdaa manfacadu iyo dheebdani hadday xubinka ay ku dhex jirto oo marka uu tago ay ku tegayso diyo keliun baa waajibo diyo kale ma waajibto iminka waxa weeye aragga labada indhood haddii ishii la soo saaro lama odhanayo isha budeediyo intan kuuskan iyo araggii midba magha laga soo qaado ee waa isku hal maguun haddii ishoo buuxdo araggii tagana waa maguun gacmaha labada gacmood iminka waxqabad bay leeyihiin laakiin waxqabadkani waa labada gacmood haddii intaa la jaro gacantana waxqabadkeedii oo khamsiinha la soo qaado ayadoo khamsiinha la soo qaado la odhan maayo mashiga labada lugood baa la mida hadalka carabka ayaa la mida haddiise aanay manfacadani xubinka dhex deganayn ku dhex jirin waa la kala qaadaa haddii labadan dhegood la jaro maqalkiina tago waxa weeye dhegtaasi waa boqol tan kalena waa boqol waxaa la mida urtii iyo sanka sanka iyo urtu iskuma dhex jiraan haddaad intan jarto urtina ka tagto waa laba boqoloo halaad sida markaa muctamadka waa dawqii iyo carabkii oo kale ayaguna isma dhex iskuma dhex jiraan haddaba mar haddaynu saani walaa farqa wuxuu dhexeeyaa ma jira filcaynayni labadii indhood bayna sagiiratin tii yarayd wa kabiiratin iyo tii weynayd dee dadka ilaahay baa indhahoodii qaarna wax yar yar yaroo ciddadaalee ka dhigay dee qaarna markaa qaarad markaa dee suulka allaaleego markaa adkaba argixi weeye markaa kii ilaahiisha weynusaba kii isha yaraa yacni wax farqiga oo ay leedahay markaa ma jirto wa cayni shaykhin aw tiflin odaygii markaa siddeetan jirka iyo inankii laba jirka ahaa ishoodii markaa waa isku mid oo mar hadday u shaqaynayso odaygani waa ku soo shaqeeyee aan aan ka jarna dhibriseshkii la odhan maayo markaa qodyadaa markaa markay qiimaynayaan qalabka iyo marka la qiimaynayo ayaa la yidhahda dee intaasuu soo shaqeeyo qiimo dhac baa ku yimi aan qiimo dhaci markaa ka jarno wax qiimo dhacoo laga jarayaa ma jiro intiisaasu markaa ay manfacadeedii ugu joogtaayo wixii alla wax kasta uu ku qabsanayaayo wax dhibriseshna markaa lagu samaynaya ma jiro wadahaabi samci maqalka tegiddiisiina mag dhammaystiran ayaa iyana ka waajibaysa min aludunayni labada dhegood uu ka tago wa in naqasa min udunin waaxidatin hadduu ka nuqsaamo suddad waa la awdayaa wa dubida waxaa la koobayaa muntahaa samaaciil ukhraa ta kale maqalkeedu halkuu istaago wa wajaba qisu tafaawuti kala tagsanaanta qaybkiisa ayaa waajibaysa wa ukhida binisbatihi min addiya deetan nisbada uu ku yeeshay beersantan shawdiyada ku yeesho ayaa markaa la qaadayaa waxau leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala wadahaabi samci wa tukamalu diya waa la dhammaystirayaa fii dahaabi samci maqalka tegiddiisii hadduu qofka maqalkii ka tago magtiisoo dhammaystiran baa la siin waayo xadiidkii bayhaqi wa fii samci diya maqalkiina waxaa ku sugan diya dhammaystiran ibnu mundir ay jimacbu ku soo naqlinaya ashraf alxawaasi ama kuwa ku soo xigaba marka araggii ayuu la mid yahay weliba waxay yidhaahdaan isagaaba maqalkay door bidaan aragga iyo maqalka fuqahadu waxay door bidaan maqalka waxay yidhahdaan dee isaga jihooyin badan baa wax lagaga maqlaya iftiinkii iyo mugdigiiba waa la maqlayaa dee araggu laakiin waxay yidhahdaan waxaa kaa horray unbaad ku arkaysaa weliba marka ifdiin jiraa unbaad arkaysaa haddii meesha mugdiisa waa dadab indhoolunbaa tahay adna meel madow haddaad gasho adna demumba indhoolunbaa tahay laakiin maqalku afartaa jiha iyo kor iyo hoosba waad ka maqlaysaa mugdi haddaad gashana waad maqlaysaa markaa isagaa ka shar badan maydhaahdo midhan udunayn labadii dhegood laga tegsiiyo mag dhammaystiran baa ku sugan haddii mid laga tegsiiyana waa nisfu diya oo markaa samcigaa tacadudaya ma aha waa mid dee manfadkiisii iyo meeshuu ka soo baxayey inta xaggan ka baxaysa ama ka gelaysana dee waxaa la odhanaya markaa waa badh baa la odhanaya inta xagganna waa badh laakiin isaga maqalkii waa mid sidii aragga ma aha in halkay ku jirta ina halkan laakiin haddana meelihii uu ka baxayey ama ay kaa soo gelayin buu ka kala duwan yahi wa in naqasa hadduu ka nuqsaamo min udunin waaxidatin hadduu labada dhegoodba ka nuqsaamo dee waa la eegyo waxa la odhan un intuu wax ka maqli jiray kilomitir buu wax ka maqli jiray oo haddana muxuu wax ka maqlayaa nis kilomitir buu ka maqlayaa labadii dhagoodbana saasay noqdeen dee waxa weeye kala bar buu yeelan tanna wuxuu yeelanayaa shan iyo labaatan tana shan iyo labaatan buu yeelanayaa kontonkaasuu yeelan wa in naqasa hadduu ka nuqsaamay min udunin waaxidatin dheg keliyuu ka nuqsaamay haddaba wuxuu ihi sudad waa la awdi tanuu nuqsaamay ee cariiladaa baa la awdayaa tii kalena waa la dayn wa dubida dabeedna waxaa la dabdinayaa la koobayaa muntahaa samaaciil ukhraa tan kale ee fayow maqalkeedu halka uu gaadho ayaa la dabdinayaa qof baa la odhanayaa dhaqaaq inta tan la awdo si hadal baa la odhanayaa oo sii qayli baa la odhanayaa marka uu yidhaahdo ma maqlayo ayaa la joojin halku soo socaa la odhaa soo soc halkuu yidhahdo waan ka maqlay baa la calaamadinayaa marka halkaa la calaamadiyo waxaa iminka ka go-an hadalka waxoogay baa sheekhu uu ka tegey iktifaar ahaan uma udliqat ilcaliila dabeedna tii waxa markaa tii fayoobayd ma la eegay halkay gaadho masalan nus kilomitir bay gaadhay shan boqoloo tallaabay tusaale ahaan gaadhay halkaasaa qofkii la joojinayaa dabeetana tii fayoobayd udliqa tii markaa iyadu nuqsaamay waa laga saarayaa wixii la geliyey waxaa la awdayaa markaa tii fayoobayd baa la awdayaa uma udliqat ilcaliila wasudati saxiixa tii saxiixda waa la awdaya wa dubida muntaha samaaciil caliila waxaa la eegayaa dabeetana soo socaa la odhanoo wixii dee uu ka sanqarinaya ama hadalkiisii ayaa la odhan soo wad markuu yidhaahdo haddaan maqlay baa la odhan joogso hadday kala badh markaa noqoto muxuu yeelanayaa markaa dee rubuc buu yeelanayaa ilayna kala badh bay noqotay dhegtani waxay ahayd dee markaa nis bay ahayd markaa kala badh rubucii diyada shan iyo labaatan ayuu markaa yeelanayaa wa wajaba waxaa waajibayaa qisu tafaawudka intaa kala tagsanaanta ay labada dhagood kala tegsayiin maqalkoodu intii u dhaxaysay qisu tafaawud kala tagsanaanta qaybteeda wa ukhida binisbati min addiya haddii maqalkoodii markaa kala badh isu gaadhay kala badhkaasi markaa dee rubuc buu diyadii ka yahayoo wa ukhida binisbati min addiya ayaa markaas laga qaadaya wa dahaabu shami urintii oo ka tagta min almankarayni labada dul ayadana diyadii waa la dhammaystirayaa wa in naqasa shamu hadduu nuqsaamo wa dubida qadru qadarkiisa la dabdiyo wajaba qisu min addiya qayb diyada ayaa waajibaysa wailaa haddii kale fa xukuuma ayaa waajibaysa waxau sheekhu yihi raxima llahu tacaala wadahaabu samci wadahaabu shami urtii urintii tegsiinteeda watukamaldiya waa la dhammaystiraa fii dahaabi shami urinta tegsiinteedii ama tegiddeedii min almankarayni labada dulba uu ka tago xadiidkii camr bin xasmi baa markaasi ahaa manaaficda markaa naaficada xawaasa naaficadana waa ka mid diyadii markaa waa la dhammaystiray sidii maqalka oo kale haddaba wain naqasa shama hadday urti nuqsaanto labadaba ama midkooday ka nuqsaanto wa dubida qadru qadarkiisina la dabdiyo oo la kooba intay tahayna la garanayo wajaba qisu min addiya qaybta intaa nuqsaantay ay diyadii ku leedahay ayuunbaa waajibayoo sugnaanaya wa ilaa haddii kale waa la dabdin kari waaye intaanu wax ka urinaya intaanu waxba ka urin waa la kala saari kari waaye fa xukuumatun xukuumo ayaa ka waajibaysaa ay markaas ka qadarayaan yacnii dee qudaadda iyo markaa dadka aqoonta u lihi ay ka qadarayaan markaa ayuunbaa markaa ka sugnaanaysaa ee mag dhammaystirani ka sugmi mayso hadduu markaa mid ka tago iyo hadduu labadaba ka tago waa la mid haddii markaa laysku khilaafana dee waxyaalo badan baa masala imika maqalkii iyo araggii iyo hadduu yidhaha markaa weygatisay oo dadkii qoladii kale ay leeyihin kama tagsana dee waa la imtixaamaa oo waxoogaa imtixaan iyo jirabaad baa la mariyaa waxa dhaha masala hadduu yidhaha maqalkii baa iga tegey dee si qablaa baa garalla iyo dab iyo loogu soo dhoweeya hadduu boodo dee waxa loodhan markaa waa been buu sheegaya dhegihii oo kale iyo maqalkii oo kale dee waxbaa lagaga bugsi inagtiis dee hadduu boodana dee waxaa la odhanaya markaa waxba kama jiraan weye wuxuu sheeganayay haddii markaa kalena dee waa waa la siinayaa dhaar baa imanaysa markaa haddii la isku qabto kollay culimmaduna dee waxyaalo fara badan ayay sheegeen laakiin inta ugu badan macaanida waxa loo cuskadaa waxa weeye ciddaa ay ku taallo un ayuunbaa isaga markaa kitaab iyo dhaar lagu mariyaa inta badan derisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam